gudoomiyaha gobolka gardafuu ee puntland muuse saalax guuled ayaa waraysi uu siiyey v o eda wuxuu ku beeniyey markaba sheegay in burcadbadeed ay ku qabsatay xeebta degmada bareeda ee gobolka gardafuu waryaheena faadamo yaasiin jaamac oo khadka telefoonka kula xiriirtay gudoomiyaha ayaa ugu horreyn weydiisay sababta markabkaasi uu u yaallo xeebta iyo cidda gacanta ku haysa wuxuuna ku jawaabay wax burburcadeed la yidhaahdo ma jirto degaankana ma joogaan waa jiraa markabku laakiin qaabka uu u jiro haddaan kaaga warramo waxa weye markabkaasi markab shidaal oo dubay ka soo furtay buu ahaa oshian iyo liban baa magaxiisa la yidhaahdaa dowladda iskale waxa weeye banama iskale muqdisho u socday raasiguu ka dhici waayey cillad jirta awgeed oo xagga mashiinka kaga timi ilaa afar casho caawa shan inay u tahay baan jeclahay aagaas uu maxaan ahdaa badda gudaha biyaha uu noqnoqonayay lagana arkayay magaalada caawa shan bay u tahay waxa weeye markabkaasina wuxuu sidaa labaatan qof ayaa saaran oo ka shaqaysa dhammaantoodna waa nabad qaban gudoomiye ma kula soo xiriireen qolyaha markabka leh iyo ganacsatada reer muqdisho waa noo soo xiriireen taliyaha qaybta aniga waxa weeye dhammaanta waa noo soo xiriireen markabkiina inuu nabad qabo dadkiisii nabad qabo waxa weeye anaguna aan gurbad u fidinay baan u sheegnay saasaana ku wada soconaa laakiin cilladaasaa weli jirta oo markabkii barsadu yaallaa cid saaran oo had ma jirto iyagii baa ismaamulaya ciidamo ayaa dul saaran markabka hubaysan ciidankaasi maxay yihiin hadda ciidan saarni hadda maba jiraan laakiin marka horeeto waxa weeye marsada markuu kusoo dhawaaday oo marsadii doonyuhu dhigan jireen uu yimi taliyaha ciidanku wuxuu dalbay ciidankii booliska puntland oo deegaanka ahaa ayuu dalbay lix nin buu u diray xaaladooday ogaadeen waa derseen markay derseen inuu markabkaas u yahay shidaal wado u socdo xamar amniga inay sugaan oo taakuleeyaan unbay ahayd arrintu haddana markabkaa cid saaran ma jirto marka maxay ahayd sababta keentay in ciidanka aad ka soo dejisaan marka hore haddii aad arrimo ammaan u saarteen sababta keenta waxa weeye marsada buu joogaa doonyaha kama dheera halkaasaanu anagu amnigiisa iyo ku sugaynaa waxa weeye ciidankaasi waxaa la sheegay been abuur baa la sameeyey oo la yidhi ciidan burcada ayaa qabsaday markabkaas wax wax ka jiraana ma jirin arrintaas marka waxa weeye taas awgeed baa keentay inaan macnaha waxa weeye ay iyaguna meeshooda kaga shaqaystaan oo cillad bixintii ay ku sameeyaan ciidankuna uu magaaladiisi magaaladiisa yimaado
wakaaladda wararka reuters iyadoo kusoo xiganaysa ayay sheegtay inaad adigu tiri burcadbadeed ayaa markab ku qafaashay xeebaha gardafow
arrintaa waan arkay wax lagu qoslo weeye sababtoo ah anigu cid ila soo xiriirtayna ma jirin cid aan wada hadalnana ma jirin been abuur bay igu sameeyeen ninka yidhi macnaa muuse saalax oo guddoomiyihii gobolka ah ayaa burcadbadeed markabka waxa way qabsatay nagu yidhi arrintaas aad baan u beeninayaa waxa weeye waana la xisaabtami doonaa ciddii mas-uuliyiinta ahayd ee waxa weeye reuter mas-uulka u ahayd dib baan ugula xisaabtami doonaa haddii ay beedmo gudoomiyaha gobolka gardafuu ee puntland muuse saalax guuleed oo u warramayey faadimo yaasiin jaamac